faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon wejiga labaad ee shirka nabadda magaalada hobyo ee beesha habargidir oo maanta ka furmay magaaladaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku fulisay rag ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin al-shabaab weerarro khasaare badan geysteen ay ka geysteen magaalada muqdisho cigaad oo cadaadis ku saaraysa axmed madoobe inuu ka tanaasulo doorashada jubbaland iyo kulamo ay wada qaateen mas-uuliyiin ka socda igaad iyo hogaamiyaha jubbaland oo fashil ku soo dhammaaday ra-iisul wasaare kheyre oo dardaaran u jeediyey ciidamo ka mid noqonaya kuwa xoogga dalka oo tababar loo soo xidhay ballan qaadayna in xuquuqdooda ay si toosa u heli doonaan saraakiisha ugu sarraysa amisom oo maanta gaaray magaalada kismaayo kulamana la qaadanaya mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulkaasi faahfaahino ka soo baxaya sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu toogtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka koox hubaysan oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada somalilan ay ku leeyihiin magaalada laascaano iyo khasaare ka dhashay weerarkaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warka duhur ku dhegaysan doontaan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulanti wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiin meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaanba waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku astaysan tahay shanta bisha sideedaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheenna waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorkaro oon imikana warkii oo faahfaahsan wejiga labaad ee shirka nabadda ayaa maanta ka furmay magaalada hobyo ee gobolka mudug halkaasi oo uu ka socon doono muddo sida la sheegay cabdixakiin maxamed cali oo ka mid ah odayaasha ka qaybgalaya shirkani goobjoogna u ahaa furitaankiisa ayaan qadka taleefonka kula xiriiray waxauna ka warbixinayaa shirkan qaabku u furmay iyo waxyaabaha looga hadlay waa mahadsantahay abow hadda waxaa furmay shirka wejigiisii labaad si habsami loo ku socdaa aad bay xaaladiisu u wanaagsan tahay amnigu waa okay si farsamaysan ayaa guddiga ku wadaan guddiyaalkii shaqooyinka gaarkaa qabanaya ayaa hadda shaqooyinkoodii bilaabay wax hadda oo saxaafadda la siin karo warbixinaho na hadda ma jiraan sababtoo waa waa mar haddii shirku uu furmo ajenda gaara gaargaara laga hadli doonaa mar baana loo soo bandhigi doonaa saxaafadda haddii lahayd waan gartay wejigii koowaad ee shirkan isaga maxaa looga soo hadlay qodobadii laga soo saaray wejigiisii koowaad wuxuu ahaa in eh, beel weliba ciddii matali lahayd oo ay ku aamin lahayd aayaheeda inay la kalaantay ayay ahayd runtii si wanaagsan ayaana loo soo xulay dad aqoon-yahanaa eh, culummo ah eh, odayaal dhaqan caan ah oo la yaqaano weligood wax qaybin jiray dad wax ka fahmaya eh, la jaan qaadi kara runtii maanta arrimaha loo baahan yahay dad saas ayaa la soo xulay waa gartay marka wejiga labaad ee maanta furmay intiisa badan maxaa la filayaa in lagu falanqeeyo haddii wejiga koowaad soo xulista uu ahaa waa mahadsan tahay walaalle eh, marka la gudagalo waxaa laga hadli doonaa sida aad war horeba uhayseen shirku wuxuu ku saabsan yahay aaya katashiga balooyinka habargidir marka u horeysa inay iyadu eh, waxyaalaha ay kala tabanayso oo saameynta ku lahaa burburkii waddanka ku dhacay ay iyagu iska xalliyaan eh, waxyaalahooda ay isku hayaan iyagu inay iska xalliyaan oo eh, dib u heshiisiin guud ay samaystaan ma jirto hadda yani cid isdirirayso ciidamo isku haysata laakiin mar haddii la rabo in xal la gaaro waxaa la rabaa qof walba waxa uu tabanaya in laga daweeyo dabcan beel weliba tabashaday soo bandhigi doontaa insha allah waana laga xalin doonaa qofkii cafiya wixii eh, uu tabanayay waa de waa loo mahad celinaya qofkii aan cafinna de cidduu ku sheegtaa lagala macaamili doonaa saas ayayna ku socon doontaa intaa markii la xaliyana arrimaha masiirka ah oo sida gaarka ayaa u taabanaya ayay ka tashan doonaan waxay samaysan doonaan dad matala eh, yacni oo iyagu ay hal meel dhaqan ay samaysan doonaan dhaqan midaysan ayay samaysan doonaan oo lagu kalsoon yahay insha allah waa gartay een, beelaha maanta wejiga labaad ee shirku uga furmay hobyo waxaa een, intooda badan ay ka mid yihiin amaba gebi ahaantood kuwa ku ku jira beelaha een, galmudug ku midaysan qaarkood waxay kasoo horjeedaan qaabka hadda galmudug ay wax uga socdaan arrimahaas inkee lagu soo hadal qaado een, suurtagal ma taha
way jecel yihiin in dadku ay galmudug wanaagsanaato eh, laakiin hadda eh, aniga ma uga hadlayo halkan waxyaalaha galmudug ku saabsan oo looga hadli doono yani qofna inuu ka shi- sheekeeyo uma fasaxno laakiin eh, rajada la qabaa waxay tahay marka eh, iyagu ay arrimahooda gaarka xalistaan inay yani usoo jeesan doonaan eh, in eh, ay masiirka galmudug meel wax uga ogaadeen inay usoo jeestaan waa laga yaabaa laakiin hadda dhexdeeda ayay ku saabsan tahay arrinta u horeysa wejiga u horreeya ayagaas xalin doona oo waa kabacdi galmudug iska dhaafay insha allahu waxayba yani soomaaliyada weyn ayay insha allahu wax ka toosin doonaan marka ayagu istoosiyaan marka waxaa u horeysa inay ayagu istoosiyaan kabacdina ay arrimaha eh, dadka inay casuumaanba waa laga yaabaa dadka reer galmudug xataa ay oo oo kaleeto ay maadaama shirkooda shir dib heshiisiin uu yahay waa gartay marka gunaanadka shirkan maxaa laga fira karaa inay kasoo baxaan waa mahadsan tahay wanaag badan ayaa laga filayaa wanaag badan ayaa laga filayaa maadaama gobolka iyo iyo iyo iyo iyo soomaaliyaba ay bel saameyn ku lataa beeshaani haddii ay runtii siyaasadeeda iyo amnigeeda iyo yacni dhaqankeeda ay wanaajiso waxaa ku islaaxi doono gobolka soomaaliyana saameyn bay ku yeelan doonaa wanaagga ay wanaagsanaadaan insha allah cabdixakiin maxamed cali ayuu ahaa oo shirka ka qaybgelaya ka furmay wejigiisa labaad maanta magaalada hawabyo ee gobolka mudug maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku fulisay rag ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin al-shabaab weerarro khasaare badan geystayna ay ku eedeeyeen inay ka geystaan gudaha magaalada muqdisho canshuur cusmaan abuukar iyo maxamed cali bowrow aadan oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kalena loo haysto qaraxyo iyo weerarro ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa saakay lagu fuliyey xukun dil ahaa oo ay horey ugu xukumeen heerarka maxkamadda ciidamada qalabka sida sida uu warbaahinta u sheegay dhamme muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida raggani ayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku eedaystay in ay dilal ka geysteen gudaha magaalada muqdisho caasimada dalka islamarkaasina ay ku lug lahaayeen amaba fuliyeen qaraxyo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka bismillaah taariikhdu markay ahayd saddexyo tobankii bishii saddexaad laba kun sagaal iyo toban waxay maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaal kow canshuur cismaan abuukar cumar asad ina faadumo aadan cismaan saddex-iyo labaatan jir ah ku dhashay shabeellaha dhexe labo maxamed cali boorow aadan cabdixakiin ina xaawo cawil mursal shan iyo labaatan jir ah ku dhashay baay kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedaysanayaasha waxaa lagu eedeeyey inay fuliyeen falalka soo socda kow shan iyo tobankii bishii siddeedaad laba kun toddobiyo toban waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys waxaana ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawad labo toddobiyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun toddobiyo toban isgoyska via roma ee degmada xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kale ah kow marxuumad canab cabdulaahi xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka so- qaranka soomaaliyeed labo marxuum axmed jaamac xirsi weerarkaas oo sababay geerida labada marxuum saddex sagaalkii bishii koob iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban waxay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday hotel saxafi weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen soddon iyo laba ruux afar sidoo kale labaiyo labaatankii bishii labaiyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban waxay ahaayeen abaabulayaashii labadii qarax ee ka dhacay tiyaatarka qaranka iyo daljirka dahsoon oo ay ku geeriyoodeen toddoba-iyo labaatan ruux taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii saddexaad laba kun sagaal iyo toban waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah labada xukunsane ayaa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay lixdii bishii afaraad laba kun sagaal iyo toban maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil toogasho ku xukuntay afartii bishii shanaad laba kun sagaal iyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay shanta bisha siddeedaad laba kun sagaal iyo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq igaad ayaa cadaadis ku saaraysa axmed madoobe inuu ka tanaasulo doorashada jubbaland dhanka kale kulamo ay wada qaateen mas-uuliyiin ka socda igaad iyo hogaamiyaha jubbaland ayaa fashil ku soo idlaaday wararka raadiyo cadaado ay ka helayso magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeelgaarka ah ee maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi ay ku kulmeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wakiilka urur goboleedka igaad u qaabilsan soomaaliya maxamed cali guuyo fadhiga labada mas-uul ayaa waxa ay kaga wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan doorashada la filaya inay ka dhacdo jubbaland iyo cabashada musharaxiinta intooda badan ay ka keeneen guddi uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo in doorashada halkaasi ka dhacaysa aysan ahayn mid xalaal oo musharaxiinta ay ka cabanayaan wararka waxa ay sheegayaan in wakiilka igaadi ee soomaaliya uu madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ka dhageystay warbixinta guud ee ku saabsan xaaladda jubbaland doorashada cabashada musharaxiinta iyo xiriirka aan wanaagsanayn ee kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya ilawareedyo ku sugan magaalada kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne axmed madoobe uu ka dhaga furaystay ashtakada musharaxiinta oo ay sheegeen in ay culaysyo kala kulmayaan wakiilka igaad ee soomaaliya maxamed cali guuyo waxa uu soo jeediyey in ururkooda uu goobjoog ka ahaado doorashada islamarkaasina ay dhegaysan doonaan cid walba oo cabasho qabta madaxweynaha jubbaland ayaa ku qaadacay wakiilka igaad in ay si dhow ula socoto doorashada islamarkaasina ay u madax bannaan yihiin sida uu sheegay axmed madoobe guddiga oo horey ugu magacaabay doorashada in ay qabtaan ayna ya ka qaabilsan yihiin sidoo kale wakiilka ayaa la sheegay inuu u gudbiyey axmed maxamed islaam axmed madoobe fariin ku aadan inuu iskaga tanaasulo doorashada jubbaland taasi oo aad kaga xanaaqay islamarkaasina keentay in kulanka ay wada qaateen uu fashil ku soo idlaado fadhi kale ayay ku ballameen maanta in ay wada qaataan madaxweynaha jubbaland iyo wakiilka igaad ee arrimaha soomaaliya lamase oga waxa ka soo bixi doona kulankaasi horey guddoomiyaha urur goboleedka igaada bi axmed cali ayaa u caddeeyey mowqifkiisa ku aadan doorashada jubbaland isagoona xusay in ay fulin doonaan rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidii halkaasi lagu keeni lahaa shakhsi la shaqayn karaa xukuumadda villa soomaaliya si ayuu yiri ay iskugu xirnaadaan maamulka jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya wafdiga igaad ka socda ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa la filaya in maanta sidoo kale ay qaabilaan guddiga doorashada jubbaland musharaxiinta odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka cusub iyo dhinacyo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa wada qorshe mar kale uu doonayo inuu ku soo laabto isagoona iska adkeynaya dhinacyo badan oo u arko in weeraro ay kaga imaan karaan midda koowaad wuxuu ka feejigan yahay duulaanka uu kala kulmi karo xukuumadda nabad iyo nolol oo doonaysa inuu ku matalo doorashada maamulka Jubbaland wasiir Omar waxa uu diiday gebi ahaanba in dowladda federaalk soomaaliya wafdi ka socda ay soo gaaraan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland iyo deegaanada kale ee jubbaland hase ahaatee waxaa arrintaasi ay u muuqataa inaysan ahayn mid soconaysa maadaama sida la sheegay amisom ay u wakiilatay dowladda federaalk soomaaliya in wax walba oo amarkeeda ah ay ka dhaqangeliso magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ciidamada etoobiya ugu horeeya ayaana la sheegay inay xarumaha ugu waaweyn ee magaalada kismaayo gacanta ku dhigayaan xilligaasi wixii ka dambeeyey axmed madoobe ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq uu ku muujinayo awooddiisa isagoo ciidamo booliisa ku soo daabulay magaalada kismaayo waddooyinka ugu waaweyn ee magaalada kismaayona soo dhigay islamarkaasina doonaya sidii mar kale uu ku soo laaban lahaa dowladda kenya oo la sheegaya dhinaceeda inuu garaabaynaysa axmed madoobe ayaa waxay ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye kooxeedkii ugu dambeeyey ee soomaaliya loona baahan yahay in laga takhalluso dhinaca kale waxaa axmed madoobe la sheegay inuu taageero ka helayo dalka maraykanka wafdi uu hogaaminayo safiirka soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka ee donald mamuuta ayaa ku soo wajahan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland sidoo kale wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james swan oo ah nin maraykana mar uu tegay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay in jubbaland ay u madax bannaan tahay qabashada doorashada iyo xarumaha ay ka dhacayso waxaana arrintaasi ka hor imaanaysaa amar ay horay u soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi oo dhigaya in doorashada jubbaland xarumo ay cayimaanna lagu qaban karo midkood si kastaba lama oga siday ku qabsoomi doonto doorashada la filayo bishan gudaheeda inay ka dhacdo magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka jubbaland waxaase ku geedaaban rabitaanka axmed maxamed islaam axmed madoobe uu doonaya mar kale inuu kusoo laabto caqabado fara badan qaarkood waxay kaga imaanayaan xukuumadda nabad iyo nolol qaar wuxuu ka wajahayaa musharaxiinta la tartamaya halka dhinacyada kalena ay cadaadis ku saarayaan sida etoobiya iyo kenya in gebi ahaan buu iskaga tanaasulo musharaxnimadiisa uuna qaado waddadii uu ku baxay hogaamiyihii maamulkii koonfur galbeed ee shariif sakiin iyo sidoo kale madaxweynihii maamulkii puntland cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaare kheyre ayaa dardaaran u jeediyey ciidamo ka mida noqonaya kuwa xoogga dalka oo tababar loo soo xiray waxa uu sidoo kale ballan qaaday in si toos ah ay u heli doonaan xuquuqdooda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa booqasho dhiirigelin iyo daradaaran iskugu jirta wuxuu ugu tegay ciidamo tababar loogu soo xiray xerada genaraal gordon loona diyaariyey howlagallada ka dhanka ah al-shabaaba kuwaasi oo la sheegay in looga saarayo deegaanada shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaateeyaan sida lagu yidhi qoraal ka soo baxay xaafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ciidamadan oo loo soo gebangabeeyey tababara ayaa qayb ka noqonaya ciidamada horay sidaani oo kale loo tababaray kadibna xoreeyey kalena wareegay deegaano badan al-shabaab mudane xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ballan qaaday in xuquuqda ay ciidan ku leeyihiinna loo dhammaystirayo ayaa uga mahad celiyey nafhuurnimada ay uga qayb qaadanayaan badbaadinta nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed waxa uuna kula dardaarmay in howlgallada lagula dagaalamaya al-shabaab ee la diyaariyey si joogta ay u wadi doonaan ciidamadan uuna ku dhiirigelinayo sidii al-shabaab deegaano badan ay kaga xoreyn lahaayeen xerada genaraal gordon ee lagu tababaray ciidamadan ayaa waxaa horey uga qalin jibiyey dufcado ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ka qayb qaatay howlagallo al-shabaab looga saaray magaalooyin ay ku sugnaayeen dalka halkaas oo ciidanka xoogga dalka ay kala wareegeen al-shabaab islamarkaasina ay hadda gacanta ku hayaan walow mararka qaarkood weeraro dhankooda ay kala kulmaan al-shabaab ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa mar kale ballan qaaday inay u dhammaystiri doonaan ciidamada xoogga dalka xuquuqdooda si ay waajibaadkooda u gutaan islamarkaasina ugu dhiiradaan ayuu yidhi in shacbiga soomaaliyeed ay badbaadiyaan lana dagaalamaan al-shabaab oo ay ka xoreeyaan deegaano iyo degmooyin badan oo ay kaga sugan yihiin dalka saraakiisha ugu sarraysa amisom ayaa maanta gaaray magaalada kiismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah jubbaland kulamo ayana la qaadanayaan hogaamiyaasha ugu sarreeya maamulkaasi magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa maanta gaaray saraakiil uu hogaaminayo taliyaha ciidamada amisom ee jooga soomaaliya tiagu yalmo oo ah shakhsi ka soo jeeda dalka ethoobiya sargaalkani ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kismaayo kusoo dhoweeyey saraakiil ka tirsan ciidamada amisom iyo mas-uuliyiin kale waxaana ay haatan kulan la leeyihiin madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe kulanka ayay saxaafadda dibada joog ka tahay waxaana la filaya in looga hadlayo intiisa badan kulankani doorashada dhowaan la filaya inay ka dhacdo jubbaland iyadoo warar hore usoo baxayan ay sheegayeen in halkaasi ay tegi doonaan saraakiisha ugu sarreysa amisom iyo koofulin doona amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose ayaa la filayaa in dhowaan lagu qabto doorashada madaxweynaha jubbaland waxaana magaalada saacadihii lasoo dhaafay tegayay wafuud kala duwan oo ka socda qeybaha kala duwan ee dadka kasoo jeeda jubbaland igaad iyadoo la filayo inay soo gaaraan wafdi ka socda dowladda maraykanka uu hogaaminayo safiirka u fadhiya soomaaliya dalka maraykanka ee donald yamamuuta faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu toogtay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa canshuuraha ayaa waxaa lagu dilay isgoyska siinay ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka dilka ayaa waxaa geystay rag ku hubaysnaa bistoolado oo maraxuumka la dhacay dhowr xabadood sida ay xaqiijiyaan goobjoogayaalka agdhowaa halka uu dilka ka dhacay wararka ayaa waxa ay sidoo kale intaasi ku darayaan in ilaalada sarkaal kaaniha ay dhaawaceen mid ka mid ah raggii dilka geystay gacantana ay ku dhigeen sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray dawiil cabdi waxaana lagu soo waramayaa inuu canshuuraha ka qaadi jiray ganacsatada suuqa siinay ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa dilka kadib gaaray goobta kuwaasi oo baaritaano ka dhana raggii dilkaasi ka dambeeya halkaasi ka bilaabay shalay ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya lagu toogtay gudaha suuq bacaada kaasi oo kooxihii dilay ay horay uga sii qaateen hubkii uu watay goobtan ay iskaga baxsadeen guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan warkii duhur aad kala socotaan raadiyo cadaado tan iyo kulantay dambe ammaan alla